magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa mar kale ka dhacay fatahaado uu samaynayo webiga shabeelle fatahaadahan ayaa keenay barakac ay dadka magaaladu samaynayaan muddo toddoba bilood ayaa laga joogaa fatahaadii ugu dambeysay ee ka dhacda bishii oktoobar ee sanadkii hore ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha iyaga xuseen xasan magaalada beledweyne waxaa kusoo fatahay webiga shabeelle sanadkii afaraad oo xiriir ah wax ka yar toddoba bilood ayaa laga joogaa fatahaadii ugu dambeysay ee bishii oktoobar guddiga gurmadka beledweyne ayaa dadaal badan geliyey sidii ay magaalada uga hor istaagi lahaayeen in fatahaadda ay soo gasho balse biyo badan oo ka yimid dalka ethoobiya ayaa hal bacaad lagu lisa ka dhiga dadaalkii ay wadeen magaalada beledweyne waxaa soo galay raxmadda ilaahay biyo aad fara badan baa yimid walow ay xanibaad ku sameeyeen biyihii oo ay isku dayeen inay celiyaan deedna waxa weeyahay celi waayeen oy tarkii ugu faraha badnaayee etoobiya uu ku yimid soo furteen wax hadday dhibaataha ay geysteen ama dad ay laayeen ama guryahay dumayeenn midna maanan maqan mana jirto laakiin waxay sameeyeen qarbudaad oo biyoxireenkaasi markii hore aanay ka fiirsan intaay gaarayaan tankoodu ayaa dhibka keenay biyuuna hadda way socdaan welina way xiriir hadda way takaaraysan yihiin marka waxaa fiican biyahaas in aan la taabanin waa raxmad ilaahay sanadkiiba mar bay yimaadaan magaalada beledweyne ayaa mar kale waxay wajahaysaa culays dhinaca dhaqaalaha iyo dhibaatooyin kale oo fatahaadda ay magaalada u geysan karto boqolkiiba sagaashan biyuhu waxay camimeen magaalada dadka intooda badanna waxay u barakaceen dhulka taagaga ah iyo degmooyinka kale ee gobolka waxaan joognaa buulxaabley waa markii afaraad ee biyahana soo galeen oo dhibkaa noo geystaan musqulihii naga dumiyeen guryihii naga dumiyeen guryihii qaarkood qaar afar mitir qaar saddex mitiray joogaan qaar laba mitiray joogaan qaar laba mitir iyo baray joogaan hadda wax joogaan meelaha wax jooga ma leh waardiye ma ogi wax kaloo jooga ma leh annaga hadduu ilaahay ku roon waxaan iskugu tagnaa meel boq oo yar oo qallalan meeshaasaan iskugu tagnaa meeshaasaan fadhiisanaa kabacdina macnaha kaneecadana waa iska jafnaa saasaan iskaga jafnaa haddii ilaahay ku roon meeshaasaan joognaa marka waa go'doon macnaha oo biyobaxdii nago'doon nagu sameeyeen macnaha biyaha nagu go'doon waana ilaahay amarkiisa alxamdulilah rabbi caalamiin waa waxuu ilaahay qadaray subxaana wa tacaala fatahaaddan ayaa imanaysa iyadoo dalka uu ka jiro halista covid sagaal iyo toban maadaama dadka lagu amro inay kala fogaadaan waxaa dhici karta in boqolaal qoys ay hal meel u barakacaan
dadkii oo barakacay oo iyagoo fakultiya bannaanka kuleelka ahay aanjaale isku tuban taasoo markaas sababi karto inuu sii fido cudurkii saamaynta kaleete gudaha ka dhalatay waxay tahay sida fatahaadii weyneed oo ka barakacisa dadka kuwaasi ma haystaan hoy ma haystaan meelay kanaacadii ka galaan mamara kanaacadii ma haystaan waa xili roobaan meelay roobka ka galaan ma haystaan caqabadaha runtii magaalada soo wajahay afartii sideedii saaca ugu dambeysay intaas ayaa ka jirahay
fatahaadda sanadkan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo lagu jiro bil ramadaan dadkuna ay isu diyaarinayaan ciidulfitri laakiin wax ku dhow laba toddobaad ayaa la qiyaasayaa in biyaha ay magaalada ku sii jiri karaan haddii maaragtahay ay masiiba timaado ummadda shacabka soomaaliyeed maaragtahay wax wanaagsan inay mrsan horta qofku isagu wuxuu malaysana iyo wixii alle xaggiisa ka yimaada labi kala yiin mogtahay annagu iidaan rajaynaynay magaaladeenna inaan ku iidaan rajaynaynay farxadaan rajaynay lakiin maysan noqon biyaa yimid masiibaa timid maaragtahay waana ka baxnay insha allahu tacala waxaan rajaynana insha allahu tacala in ayagoo magaalada nooga baxay iidu nagu soo eri doontaan rajaynana insha allah xuseen xasan dhaqane beledweyne aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane ee warbixintaasi inala socodsiinayey warbixintaasoo muuqaalana waxaad dhegaystayaal ka daalacan kartaan barnaamijka qubanaha v o a idinkoo booqanaya websaytekeyga v o a somaly com